kulanti wanaagsan dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maalmo ka hor magaalada muqdisho kusoo bandhigtay waxqabadkeeda muddadii labada sano ee ay xafiiska joogtay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in guulo ay xukuumaddiisu ay kasoo hoyday arrimaha amniga dhaqaalaha cadaaladda waxbarashada iyo siyaasadda arrimaha dibadda haddaba laba sano kadib maxaa u qabsoomay xukuumadda maxay yihiin waxyaabaha ay ka gaabisay ee ay ahayd in ay wax ka qabato muddadii ay jirtay maxaase laga fili karaa dowladdan labada sano ee soo socota qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka toddobaadkan waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee dalka xareed xasan cali aqoon-yahan brofeor shaafici yuusuf cumar diblomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo garyaqaan doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka garsoore sarena kasoo noqday maxkamadda racfaanka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada waxaan jeclahay brofeor shaafici inaan ku horeeyo waad la socotaa waxqabadkii ay dhowaan soo bandhigtay xukuumadda ra-iisul wasaare xamse markaad eegtid xaaladda siyaasadeed ee dalka maxaa ka hirgala baad is leedahay ballanqaadyadii xukuumadda mahadsanid zaynab waan salaamayaa wasiirka iyo garyaqaankaba waxa ka hirgelay waa wax badan soomaaliya way isbedeshay xataa imijkana lagu eegayo caalamku nagu eegayo diblomaasi ahaan aad buu isu bedelay taasina waxay suurtagelisay inaan markiiba bariga suuqa bariga africa oo aad muhiim u ah muddo yar aan ku biiro soomaaliya fursad ay u hesho inay shan iyo tobanka dal aan joogtada ahayn golaha ammaanka ay ku biirto oo wax aan la fili karin oo cajiib ah soomaaliya waxa u suurta gashay markii ugu horreysay in meeshay dagaal nagu soo qaadi jireen aan annagu dagaal ku qaadno nabaddiidka dhul badanna laga xoreeyo oo la wada og yahay maaliyaddii iyo arrimihii corrubshinka oo yaraaday darteed cunaqabateentii sorry habka marka maaliyaddu markay hagaagtay ayaa deentiina laga cafiyey markaa lala dagaalamay nabaddiidkana waxaana laga qaaday cunaqabateentii hubka taasoo suurtagelinaysa inaan difaacanno badannada iyo berigannaga haddadan waxaa isbeddel waxa jiro in shidaalkii mardhow la qodo marka arrimo badan ayaa ka hagaagay xagga dhaqaalaha amniga siyaasadda iyo diblomaasiyaddaba marka waxaan isleeyahay isbeddel weyn ayaa yimid gaabis wuu jiraa oo waxaan nahay dal curdan oo hadda soo socda wax kasta oo xuquuqdii lagu lahaa muwaadinku inuusan helin baa laga yaabaa laakiin muddada gaaban oo labada sane wax la qabtay oo dadku wada arkayaan caalamku qirayo marka adagta haa wax fiican bay qabteen xildhibaan xareed haddii aan adiga hadalka ku siiyo labada sane ee uu xafiiska joogay ra-iisul wasaaraha waxyaabihii la filayay inuu qabto ma kula tahay inuu qabtay waan islaamay akhyaarta halkan ku jirta dhammaantiin ee ka qaybgalayaasha doctor shaafici iyo abukar dhammaantiin iyo bahda v o eda dhammaan waan islaamay iyo ummadda soomaaliyaduna dhegaysanaysa anigu waxaan qabaa dabaaldega ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare xamse ee uu leeyahay laba sana ay buuxsanto waxbaan ka qabtay xagga iyo xagga waxaan qabaa horta ilaa carta waxaa soo maray afar iyo toban ra-iisul wasaare baa dalka soo maray iyo lix madaxweyne ilaa toban ra-iisul wasaare waa la soo shaqeeyey waa ra-iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa anigu aragtidayda sida aan qabo iyo ummadda soomaaliyeed in badanoo ka mida say qabto waana sababaynayaa qodobka boqolaad oo dastuurka ku-meelgaarka ah waa wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaraha ayaa mas-uul ka ah dejinta iyo hirgelinta siyaasadda guud ee dalka isagoo la tashanaya madaxweynaha iyo golaha wasiirada marka ra-iisul wasaare xamse markuu yimid oo la magacaabay dalku waa midaysnaa badankiis somalilan xataa wadahadal baa socday puntland laba sano ma ay wada hadlin doorashooyin baa ka dhacay soddon iyo lix degmaa xisbiyaha laga doortay madaxweynea la doortay mar labaad xataa kama hadlin marka waxaan uu leeyahay waxbaan qabtay oo horumar baan dalka gaarsiiyey dal midaysan baa loo dhiibay bal dalkii loo dhiibay xaggee weeye meeshu ka sheekaynayo madaxweyne ra-iisul wasaaruhu anugu waxaan qabaa inaan hadda qofku wax walba waa iska sheegan karaa laakiin xaqiiq inaysan ahayn waxa uu leeyahay ra-isul wasaaruhu waa u dabaaldegay oo laba sano baan waxaas qabtay iyo waxaasaan qabtay marka ma ma garanayo dee xiriirkii maamuladii baysan hadda wada shaqayn ka dhaxaynin marka waxaanu leeyahay dibad baan ka qabtay iyo ammaan baan ka qabtay anigu meel ay tahay ma garanaya laakiin waxaan qabaa ra-iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa inuusan weliba roob leh oo aynu ogeynoo xilli adag ku soo beegno xilliga doorashooyinku waa ka duwan yihiin xilliyada kale weynu ogeyn saasoo ay tahay wuxuu kulli galoobaxayay maamuladii oo loo shaqaynayey oo ka degayey oo u tegayey oo xilli adag ahayd marka anigu ma qaba waxaan hadda u sheeganaya ra-iisul wasaaruhu inay jiraan garyaqaan mukhtaar waad dhegaysanaysaa labada dhinac adiga aragtidaada xukuumadda laba sano ayay jirsatay maxaa ka hirgelay ballanqaadyadii ay samaysay waxqabadkeeda labadaas sana maxaad ku qiimeyn lahayd siinab abuukar walaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa rofesor shaafici iyo wasiir xareed iyo shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan an dhegeysanayaan waxaan leeyahay v o a ku xiran yihiin waan wada salaamayaa saaxiibaday waan dhegeystay rofesorka iyo wasiirkaba waa xaqiiq weeye waxa aan rabnay inaan ka hadalno in aan xaqiiqda aan taabano xukuumadda waxbay qabatay waxna maysan qaban waxaa loo baahan yahay in aan abaarno waxqabadka iyo waxtarkii la qabtay iyo waxaan la qaban oo weli ay dhiman yihiin haddaan dul istaago xukuumadda labada sana lasoo dhaafay waa run waxqabad oo la taaban karo way qabteen oo ku saabsan xagga amniga xagga dakliga iyo waxyaalo badan runtii aysan u qabsoomin waayo xukuumadda waagii hore maamul goboleedyadu dhan way wada xirnaayeen oo wada shaqaynayeen wada shaqayn ayaa ka jirtay hadda wax wada shaqayn ah maamul goboleedyada ma jiro doorashooyin qaarkood inay galaan inay ahayd weli maysan gelin xukuumadda waxay ahayd inay isku xirto waxqabadkeeda muujiso dalkii waad aragtaan magaalada shaqala-aanta ka jirto dhaqaale xumada ka jirto hay-ado oo dakli ayaa waxaa loo dhiibay oo laleeyahay wasaaradda maaliyadda wakiil ka yihiin oo dakli bay soo aruurinayaan waa shirkado brivato ah ee canshuurta soo qaadayaan dadkii dhallinyarada ahaa shaqala-aan ayay magaalada ka jirtaa waxaa habooneed in dhallinyarada shaqala-aanta in la shaqaaleysiiyo wasaaradda maaliyadda shaqa laga siiyo ay toos usoo aruuriyaan canshuurta iyagoo hugsan wasaaradda maaliyadda laakiin niman private ayaa gacan lacagta loo gelsho canshuurta way qaadayaan waxqabadkii runtii ma jiro oo wax la qaban karoo la taabanayo meesha ma jiro lacagihii waad aragtaa mar alle markii wax la qaado oo wadankii jidadkii caafimaadkii waxyaalo badan ayaa runtii oo aad u badan ayaa weli loo baahanya aan waxba u qabsoon xagga amniga dowladdu way ka shaqaysay waa run gobolkii banaadir shabaab aadaa loogu raacdeeyey meesha la marsiinayo maanta waad aragtaa runtii oo amniga xaggeeda oo meel fog ayaa la gaarsiiyey aad bay xukuumadda ay ugu mahadsan yihiin shaqada culus ay qabteen waxaa loo baahan yahay inaan abaarno xaqiiqda xaqiiqada waxay tahay waxa dhiman oo aan la qaban iyo waxa la qabtay haddii laakiin anaga aan ahaanteen aan gulwadeen oo dhahno waa run iyo ama mucaarad aan sameyno waxba lama qaban lama raba xaqiiqda inaan taabanaan rabnaa saaxiibadeena duluucda xaqiiqda ayay ka hadlaan waa mahadsanteen haddii aan dib kugu soo noqdo rofesor shaafici mar kale waad dhegaysanaysaa xildhibaan xareed waxa uu ku doodayaa in wixii laga filaya xukuumadda inay hirgelisa labadaa sano inaanay qabsoomin marka la eego khilaafka puntland iyo xukuumadda iyo dhinaca kale somalilan adigana waxaad qabtaa in guule xukuumaddu ay gaartay oo wax badan la qabtay muddadaasi maxaad ugu jawaabi lahayd dooda xildhibaan xareed xildhibaanka wasiir xareed iyo garyaqaan mukhtaar way mahadsan yihiin waana fikir jira oo shacabka soomaaliyeed qabaan ayagaynu u hadlayaan aniguna waxaan ka hadlayaa xaqiiq aan ogahay oo dabcan aan aan xog ogaal hoose u ahay waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan shalay meesha aan joognay maanta ma joogno xagga amniga dhaqaalaha shalay meeshaan joognay ma joogno oo waxay wada qirayaan ayaga iyo caalamkuba labaatan iyo shan boqolkiiba inuu kordhay ay dhaqaalaha kordhay darteed macallimiinta keliya lix kun hadda ay marayso saddex kun hadda la imtixaamay saddex kun ay kasii horreysay ciidamadii badda waa kuwa la qorayo hool dabcan isbedel waxaa jira adeegyada oo dabcan wakhtiyadii hore iyo hadda aad u kala duwan yihiin xajka waagii hore lagu tegi jiray lacagtii hore iyo aad bay uga uga hooseysaa marka waxaan ka hadlayno waxa weeyaan wax la taaban karo figures kharash baxayay oo hoos u dhacay shacabka hoos u baxay adeegyo badan oo ay heleen haba yaraatee adeegyo dabcan ay heleen way maqan yihiin adeegyo badan oo waxa sabab u ah oo ay wasiirka iyo garyaqaankuba ka hadlayaan waxa weeyaan maamulkeena sharafta leh jubbaland iyo maamulka sidoo kale oo hooyadii hooyadii federaalka puntland oo weli aan canshuurtii laga rabay aan toos sida saxda aheed dowladda ugu soo wareejin darteed ayaa waxyaalo badan oo shacabku ay tabayaan u jirtaa horena waan u sheegay laakiin waxaan anigu aaminsanahay inay dadaaleen meel fiicanna gaareen maantana nalaga heebeysanayo diblomaasi ahaan siyaasadda aanu ciyaaraynana ay sax tahay markii la ego gudaha waan qirayaa waana maalin horena waan sheegay waxaan aad u jeclaan lahaa madaxweynuhu inuu arrimaha hoose si kasta waddo walba u maro madaxweyne dani uu la fadhiisto la xalliyo si damaaciga shisheeye nooga guulaysan oo taasi dabcan sida uu sheegayay garyaqaanku wax walbaba kuma noqonayno guulwadeen laakiin anu waxaan aaminsanahay dhinaca amniga maadaama xamar inta laga baxo ilaa xardheer la tegayo magaaladii meeshii la doono la marayo dhaqaalihii uu koray urur goboleedyo aan ku biiray golaha ammaanka markii ugu horreysay aan aan ka midnahay oo africa dhan aanu matalayno cunaqabataynta hubkana laga qaaday deentiina laga cafiyey waxyaalahaas dhan waa wax cadoo la arkaya marka waxa weeyaan galaasku haaf ayuu buuxaa saaxiibadeenna ay ku mahadsan yihiin xildhibaan xareed sida uu ka dhawaajiyey brofesor shaafici ma u aragtaa in tallaabo un la qaaday marka la eego dhanka waxbarashada iyo adeegyada bulshada iyo amniga inkastoo wixii la filaya guud ahaan aanay fulan muddada labada sano ahayd
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad baan salaamayaa mukhtaar iyo shaafici iyo saynab arrimahan hadda uu doctor shaafici sheegay oo ama waxbarashada horta waxbarashadu awalba waa soo socotay arrimahan kale oo arrimaha bulshada oo caafimaadka uu ka mid yahayna caafimaadkii dee kaylaaba ka soo yeerayso waxaan maqlayay bukaanadii baaba waxaa la saaray v a t fiigii yarkahayo ay magaranaysaa bixinayeen isbitaallada dadka jiran adduunka dadka jiran haddii la caawin karana waa la caawiya haddaan la caawin karinna meel v a t laga saara anigu ma maqal mana arag marka taasi horta waa dhibaato hadday jirto oo gudihii anigu hadda saa ugama warqabo arrimaha caafimaadka laakiin waa wararkay soo gaaray waxaa soo haray arrimaha amniga horta banaadir inay amni noqoto iyo soomaaliya oo dhanba ilaahay baan uga rajaynaynaa waxaana ka baryaynaa amni hadda hadday haysato in ilaahay usii siyaadiyo laakiin waa ognahay xaaladda soomaaliya meeshay ku sugan tahay ciidamadii awal madaxweyne xasan sheikh iyo ra-iisul wasaare xamse ay u yimaadeen oo magacyo badan lahaa gorgor shabeel haramcad waynu ognahay meeshay ku dambeeyeen ayaga iyo saraakiishoodii iyo hubkoodiiba in la baabi'iyey ilaa galgaduud ilaa hiiraan waynu la soconnaa marka dal aan ciidan lahaynna jiritaankiisu ma sii jirayo ood kaa fogna kuma dhexantirayso ciidamo shisheeyana waxba inoo qaban mayaan haddaba kuwa aynala joogay labaatan sano ku dhowaad meeshii bay fadhiyaan waagii la dejiyey waxay fadhiyaan madaxtooyada waxay fadhiyaan xarunta baarlamaanka waxay fadhiyaan airoboortka marka innaga waxaan u baahannahay sacaba biyahaga biyo sacbadaadaa looga dhargaaye inaynu innagu ciidamadeenna qaramayno oo awoodayno aan siyaasad laga dhex arkin oo kii yimaadaa uusan odhan ciidamadaa hore oo la diyaariyey armay carqalad kugu noqdaan iyo ajendahaaga iyo adiga howlahaaga innagu taan u baahannahay waa taa middaan shaafici walaalkay uu ku celcelinayo uu leeyahay muxuu ahaaye to waxaynu garray ururada caalamigaa horta ururada caalamigaa waa loo baahan yahay laakiin adiga haddaan xuduudaadii xirayn cir iyo bad iyo dhul maxaa dad la gelaysaa horta waa in xuduudahaagu xiranya dowladaha hadda aynu la gelayno kulligood xuduudahooda waxa weye ciidamadoodii iyo imigreeshanadoodii baa wada jooga innaga yaa xuduudaheennii jooga gariiqa mukhtaar waxaa tiri waxyaabo badan ayaa dhiman oo loo baahan yahay in la qabto maxay yihiin waxyaabaha ay ka gaabisay muddadii ay jirtay xukuumadda ee ay ahayd inay wax ka qabato
saynab abukar walaale xukuumadda waxyaalihii ugu muhiimsanaayo oo waxaasoo dhan ka muhiimsanaayo lafdhabarkii saddexda heykel ee dowladda waa golaha fulinta oo ah golaha wasiirada uu horseedayo ra-iisul wasaaraha iyo golaha shacabka oo ah xildhibaanadii baarlamaanka iyo golihii garsoorka waxa ay dowladda runtii aada ugu gaabisay oo laba sano ee waxbana laga qaban waa golihii adeega garsoorka oo ah hay-adda ugu muhiimsaneed waxaanoo dhan waxaa ka muhiimsan cadaaladda iyo garsoorka golihii adeega garsoorka lama qaban waad aragtaa garsoorka dalka meesha uu xalkiisu u marayo gudoomiyihii maxkamadda sare asagaa qofkuu doono magacaabanayo qofkuu rabo shaqo ka joojinayo qofkuu doono soo doono wax u sameynayo maamul goboleedyada hadda kala didsan haddii uu jiro uu jiro dastuuri oo dood dastuuri oo fasiraad u baahan heykelkii la aadi lahay maxkamaddii dastuurka ah lama dhisin lamana aadin xaggeeda waa halboolihii ugu meesha ugu muhiimsaneed golo adeeg garsoor hadduusan dhisneyn laakiin wuu dhisan yahay golaha fulinta oo ah golaha xukuumadda oo golaha wasiirada ah iyo golaha shacabka oo ah golihii shacabka oo guddoonkii baarlamaanka oo ay saddex tiirkii kala maqnaay golihii adeega garsoorka oo aragnaa garsoorka qofka guddoomiyihii maxkamadda sare suu doon uu wax ka yeela qofkuu rabo shaqaalaysiinayo qofkuu rabo soo yeelayo cadaaladdii meeshii rabo la sameynayo xukuumaddu waxay inayd runtii xooga ay saarto oo istaajiso golihii adeega garsoorka la dhiso maxkamaddii dastuuriga wax laga qabto muddo laba sana aan waxbana laga qaban cadaaladda aad aragtaan dadka ay cabanayaan midda xigto waxaad aragtaa maamul goboleedyada xalkooda meesha uu marayo puntland ay aaday etoobiya xiriir la samaysatay ay leedahay waa madax banaanahay koonfur galbeed sidoo kale iyadana etoobiya ay sii aaday maamul goboleedyadii doorasho ay rabeen inay aadaan aysan aadin hay-adaha canshuuriga dakliga niman shirkado oo private ganacsata gacanta loo gelshay oo leeyahay canshuur soo aruuri dakliga nin private oo shirkad ganacsi ah ayaa waxa uu amaamiir siinaya askartii dowladda uu leeyahay guriga canshuur ma dhiibin ninkaas mas-uulkaa degan hala soo xiro sidoo kale haddaad aragtid arrimaha dibadda soomaaliya waagii hore xiriir fiican waxay la lahayd xukuumaddii hore etoobiya midda hadda jirtana waa kenya oo aragtaa kenya shacabkii soomaaliya aad ugu ku badan yihiin oo ganacsata xoogan ku hayaan runtii waan soo dhaweynaynaa wax badan ayaa isdhaafay muhiimka waxaa la rabaa goliha adeega garsoorka iyo dadkan shaqo la-aanta in xal wax laga qabto rofeor shaafici waad dhegaysanaysaa dooda gariiqaan mukhtaar iyo xildhibaan xareed oo ka horeeyey amniga iyo cadaaladda oo ahaa waxyaabaha ad sheegtay in dowladda ay guule ka gaartay waatan labaduba ay caqabado inay ka jiraan xuseen ma u aragtaa in dowladda ay ka gaabisay waxyaabaha qaar ee loo baahnaa in wax laga qabto
waad mahadsan tahay zaynab wasiirka iyo abukata waan salaamayaa wayna ku mahadsanyihin fikirkooda isbeddel weyn ayaa jira ma aqaan in aad xasuusatiin inta qof oo maxkamad la soo saaray oo dowladda ka mid ah waa wax cajiiba saa darteed nin kastoo hadda meel loo dhiibo wuxuu ka baqayaa musuq kuma dhiiran karo wuxuu shalay ku dhiiranayay marka garsoorku isbeddel weyn ayaa jira sidii la doonayey lama wada gaarin oo taasi dee waxaan nahay dal hadda soo kabanaya marka waa caynkaas xagga amniga markaan fiiriyo oo bal aan ka soo bilaaba dhinaca ugu muhiimsan soomaaliya waxa ay hirgelisay heshiisyo waaweyn ayaan la gallay dalka masar turkiya uganda dalka maraykanka waxaasoo dhanba waxay wax ka tari doonaan yurubian uniyamka imaaraadka suda waxaasoo dhan waxay wax ka tari doonaan annaga dibukabashadannada amniga waad ogtihiin in sharcigii argagixisada iyoiyo lacagtii la dhaqaya ay soo baxeen taasoo suurtagelisay akoonnaab aad u fara badan lix boqol afartan iyo lix akoon oo la xidhay boqol konton iyo kow telefoonoo ayaga sidoo kale laga saaray khadka marka waxaa hoos u dhacay qaraxyadii sida la wada ogyahay toddobaatan iyo saddex boqolkiiba waxaani maaha waxaan iska hadlayo meelaha laga xoreeyey waa laba boqol toban iyo shan waa muddada aan ka hadlayo waxa weeyaan saaxiibadayda qaaliga waa laba sano gudahooda howlgalladii dhacay waxay ahaayeen sagaal boqol toddobaatan iyo sideed howlgal anuu wax kama sheegayo madaxweynihii hore laakiin de waxaan ka mid ahaa dadkii meesha ku jiraan ahaa waxaanoo kale ma dhici jirin dhinaca laakiin meelo badanuu dadaalay ciidan badanuu dhisay waxbuu qabtay madaxweyne farmaajo laakiin dadaal weyn ayaa la sameeyey ciidamada waxaa lagala wareegayaa amison kow labo saddex way dhacday toddoba kun oo ciidan baa ka baxay ciidamada dambeoo imaanaya toos waxay u hoos imaanayaan dowladda soomaaliyeed marka waxaan anu qabaa in aad wax isu bedeleen jagbontiyadii shabaab ayaa wax laga qabtay kuwii magaalada wax laga qabtay akoonadii dibad u baxaya wax laga qabtay canshuurtii dowladda ayaa hadda dadku wada bixinayaan oo ku qasban yihiin in kastooy jiraan kuwa annaga nagu dhex jiro oo siyaasadeenaya arrintaas waxaan anu qabaa anigoo tixgelinaya dadka iga fikir duwan oo soomaalida iyo madaxda meesha ku jirtaba in amniga iyo garsoorka wax weyn laga qabto waxaan hadalka siinayaa markan xildhibaan xareed
saynab horta laba nuqdaan rabaa inaan gadaal ugu noqdo oo doctor shaafici iyo ay mukhtaar ay yidhaahdeen horta puntland etoobiyana uma goosan etoobiyana xiriir gaara oo hadda saa'ida oo ay la yeelatay ma jirin waa xiriir ganacsi iyo amni maadaama xuduud dheer ay leeyihiin xuduuddaasna aan dowladdii dhexood dee imaan lahaydoo iyadoo amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha federaal waxaa laga rabay dowladda dhexe maadaama aysan baahidaas hadda jirinin dee waxay ka wada shaqeeyaan amniga etoobiya iyo puntland xuduuddaa dheer oo ay wada leeyihiin waxaa kaloo ka dhexeeya ganacsi waxa la hakiyey ma ahan dowladnimadii soomaaliya inaan laga mid ahayn iyo inaan lala shaqaynayn midna ma ahane waxa weeye maadaama dastuurkii ummaddan isku hayay lagu falaaday oo la burburiyey oo nin inta iska soo qorqortay uu rabo inuu asagu isku cabiro taa weeye midda la hakiyey ilaa dastuurkii lagu soo noqdee puntland soomaaliyana kama tegin awalla hooyadii puntland waxay ahayd federaalka iyo soomaaliya qodob baana ka mida dastuurkeeda ah in soomaali laysla raadiyo la qoray haddeerna sidii buu u qoran yahay waana dhacday horay u dhacdo waa arrin la arkay wey taas waa intaa waxaa soo haray doctor shaafici baa wuxuu yidhi canshuuraha puntland ku maqan dee canshuuraha dadkii lacagihii la midayn lahaa oo canshuurta taariifada la midayn lahaa dowladda dhexaa laga rabi iska daa puntland hadda waxay soo weydiisatay iyo waxay hadda iyadu uga baahan tahaye boqolaal milyan oo muslin iyo gaalaba soo ururiyeen oo ay xaq u lahaayeen wax dowladda dhexe keentay aysan ahayn baa xamar ku xaniman oo siyaasad ahaan u xaniman iyo cunaqabatayn lagu samaynayo dadka halkaa degan oo wax ay yeeleen dowladnimadaa inay wax tareen maahan aan jirinin marka taas horta waa intaas waxaa soo haray middaan doctor shaafici iyo mukhtaar ay sheegayaan oo ah arrinta garsoorka horta maxaa garsoora doctor mukhtaarov haddii maaliyaddiina sidaa la sheegayo laleeyahay shirkado brivada maamulanaya waa nasiib darro dad gaara gacmahooda canshuurtii ummadda laga qaadaya danyartaha ku dhacayaan waa nasiib darro garsoor maxaa horta golo garsoor oo maxkamadda suuriya la sameeyaa baarlamaankii shaqaynayey oo la xisaabtami lahaa xukuumaddan iyo madaxweynaha labadaba waa la baraarisgareeyey mana shaqeeyaan waad garan kartaan maalinna aadan madoobaa fura maalintuu rabana waa xidha marka horta wixii oo dhan baa isku dhex yaacsan innagu waxaynu u baahannahay marka hadda aniga waxay iga taagan tahay ma la gaarayaa labada sanoo dhiman ma gaaraysaa dowladdaanu soomaali ma gaarsiin kartaa bal inay kala tage qaar bay kala kaxeeyeen inta kale iyadoo laysku hayo horta ma la gaarayaa bay aniga iga taaganta haye garyaqaan mukhtaar sinab abukar walaal sidoo kale saaxiibkay xareed iyo rofesor shaafici fikirkooda wanaagsan ee soo gudbayaan ku mahadsan yihiin waxa aan rabaa oo aan rabaa inaan xasuusiyo shaafici wuxuu ka dhawaajiu yidhi garsoorka wax kama maqno walaal heka golihii adeegi garsoorka waa tiirkii saddexaad ayaaba maqan tiirka dhamaana maqanbo hay-addii la xisaabtami lahayd garsoorka dabageli lahayd shaqaalaysiin lahayd qaban lahayd howlihii adeegii garsoorka ayaaba maqan maxkamaddii dastuuriga ayaa maqan shaksiyaad xukun ku dhacay ama oo dood oo maxkamadda taagan lagama hadlaya waxa laga hadlaya madaxweyne walba marka uu galay cambeyn waxa uu ku golaa golaha adeeg garsoorka wax ugu horeeya ayaan qabanayaa wax ugu horeeya aan samaynaya waa golihii adeeg garsoorka asoona qabanin mid walba saas ku baxaa ma garan karo ma maxkamadda suuriga ka baqayaan ma garsoorta yeesanay ka baqayaan arrintaas waxa weeyaan ummadda shacabka soomaaliyeed ayay u taallaa waxa arabna waxay tahay in wax la hagaajiyo annaga mucaarid ma nihi muxaafidna ma nihi waxa arabna waxay tahay keliya in ummadda soomaaliyeed wax la hagaajiyo markii waxyaalaha dhaliisha la muujiyo waxbaa la qabtaa laakiin haddii la yidhaahdo la guulwadayo la yidhahdo wax walba waa okay waa okay arrin wanaagsan maaha ummadda soomaaliyeed waxa ay sugaysaa dhallinyarada shaqa la-aanta badan magaalada ka taagsan runtii dowladdan way ku mahadsan tahay shaqada culus ay hayso waddanka meesha uu marayo maanta nimanka khawaariijka oo runtii oo aad iyo aad loola dagaalay oo meel fiican la gaarsiiyo waan soo dhoweynaynaa waxaan rabnaa waxyaalaha kale oo dhiman in la dhammaystiro oo ay tahay nimanka v o t v o t-ga lasoo saaray waxaa lagu soo saaray tariifo oo oo nineteen sixty canshuuraha sanadkan waayahan dambe waa tii isbedeleen sida dembiyada oo caalamka u dhaco kale wax isku bedele v o t marka lasoo saaraya waxaa la rabaa shil soomaaliya in la haayo oo jijib la gooyo kuna u weyn kuna u yar shan boqol ma leh laba boqol ma leh boqol ma leh boqol shilin ma leh nus shilin ma leh taano ma leh dhuruuq ma leh haddii la yidhahdo maxaa loo celshaa canshuurta waxaa la rabaa in lacag shilin soomaali la sameeyo kadib v o t loo laisku celcelin karo oo markii taano ama kumi ama shilin ama laba shilin ama shan shilin wax lagu kala gato in laisku celi karo taana waxaan rajaynaya in dowladda ay wax ka qaban doonto oo raba in wax la hagaajiyo shacabka soomaaliyeed islaan haddii shaah gadayso saddex kun shaah haddii laga gado oo la raba in v o t laga qaado lacagtana ay dollar tahay maxaa la bixinaa maxaa la goynaa waxyaalahaasna waxaan rajaynaya in la sixi doono oo runtii oo oo la samayn doono aragtideena iyo ummadda shacabka soomaaliyeed sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan saaxiibaday doodda igala qayb galay iyo dadkana dhegeysanaya bulshada meel walba ay joogaan aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin xildhibaan xareed maxay kula tahay labada sano ee soo socota in laga fili karo xukuumadda ra-iisul wasaare xamza amaba la gudboon inay xoogga saarto
ha waa mahadsan tahay saynab gunaanadkii baa lasoo gaaraan u malaynayaa anigu hadda la hadli maayo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse waxaanse la hadlayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaan odhan lahaa laba sano waa tagtay waa beer dara weeye ummadda soomaaliyeedna labadaas sano waa ka khasaartay madaxweyne xasan sheekhow labadaas sano oo kuu dhiman dalka midee oo dadka midee oo waxaan kolkosha aad ku sidatid iska dhig adigu malihid shalay baad ugu timid meesha waa ka tegi doontaa muxuu ahaayey to dal midaysan baa laguu dhiibay dal midaysan ka tag oo madaxweynihii labaad oo soo noqday baa ta samcad xumay kugu noqonaysaa dal midaysan inta laguu dhiibay inaad inta kala firdhisid la soo istaagtid waxbaan hagaajiyey haddii qof inta anaa yidhi uu dhahayo tiisa ay soconaysa waynu soo aragna weliba iyadoo taasu loo jigahaydoo nin dalya dadba xukumay buu ahaa laakiin adigu hadda waan isgaranaynaa waana ognahay meesha hadda aad fadhidid iyo inta meelood aad uga bixi kartid meesha hadda aad fadhidid iyo cidda ku waardiyeynaysa intaba waa la soconnaa marka waxaan odhan lahaa dadka yaan la indhasarcaadin wakhtigu waa kooban yahay laba sano waa khasaartay labadaas sano madaxweyne xasan sheikhow uga faa'iidee ummadda soomaaliyeed oo ku aamintay oo aad u dhaaratay oo kitaabka aad u martay dal midaysan baa ka hortegi kara cadowgiisa dal gudihiisii uusan midaysnayn cadow dibaddaa iyo cadow gudaha midna iskama difaaci karo waa xaqiiq waa wax horey loo soo arkay waa tujrubo horey loo soo arkay marka intaasaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa waxay isku duubnaadeen oo cadowgooda meel ha uga soo wada jeesteen wixii horeo dhan waa ka soo hadlay laakiin dardaarankaygu intaa weeye salaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu gariiqa mukhtaar ee muddada labada sano ee u hartay dowladda maxaa la gudboon maxaase laga fili karaa
saynab walaale waxaan rabaa labada sano dhiban hadda soo socoto waxaan la hadlayaa horta aan runtii aad aan u rabaa inaan ula hadlo xildhibaanada golaha shacabka iyo golaha aqalka sare runtii waxaan leeyahay mas-uuliyad ayaad shacabka soomaaliyeed ayaad ka qaadeen oo aad matalaysaan oo aad ku joogtaan oo leeyahay golihii shacabka golo mine shacabka soomaaliyeed ayaa wakiilka tihiin inaad aad la xisaabtantaan runtii dabagal ku samaysaan midoowdaan oo runtii ku midoowdaan ummadda soomaaliya waad aragtay cadowga badan ay leedahay etoobiya waad aragtay xalkeeda meesha maanta meesha uu marayo madaxweynahana runtii aad ayuu u dadaalay xagga siyaasadda arrimaha dibadda iyo dadaalka uu wado in la garab istaago lala shaqeeyo lala xisaabtamo waan leeyahay xukuumadda ayaga waajibaadkooda ay yihiin inay xisaabtamaan midda xigtane in la dhiso golihii adeega garsoorka oo ahaa golihii tiirkii saddexaad oo maqan laba tiir keliya lagu shaqaynaya laba sano muddo shan sana waxaa lagu soo shaqaynaya laba tiir oo maqan waxaasna ma aha dowladnimo dowladda lagu sheegaya saddexda gole waa inay wada shaqaynayaan oo ay wada joogaan golaha shacabka golaha garsoorka adeega iyo golaha fulinta mar kalan waxaan ku celinayaa xildhibaanada inay adkeeyaan oo golihii adeega garsoorka laga shaqeeyo dalkan xaaladda meesha uu marayaan waan aragnaa annagoo dhan shaqala-aanta magaalada baahsan ka jirto hay-adahan la siiyey privatyada oo oo shirkadahan canshuurta ay soo qaadayaan oo ganacsatada ah in laga qaado lagu celsho dowladda iyada ay aruuriso iyada dhallinyarada shaqa ay u abuurto la shaqaaleysiiyo laakiin waxa dhallinyarada ay qaban karaan haddii ganacsata loo gelsho dhallinyaradana ay shaqaale la-aan ay yihiin arrinkaas arrin wanaagsan maaha arrinkaas waa in dib loo dubeeys lagu sameeyaa shaqabahsanaanta jirto waa in dhallinyarada loo abuuraa shaqooyinka oo ay qaban karaan ayagoo qaban karaan in shirkado private aan la siinin runtii dhallinyaro badan oo jaamacada ka soo baxeen waaridkooda maalintay dhasheen ilaa iyo jaamacada master la geyn wax la baraya oo maanta haddana bajaaj wadaan shaqooyin ay qaban karaan ay ganacsato qabtaan runtii wax habboon maaha arrinkaas waxaan dhihi lahaa in dib ubeys lagu sameeyo wax alla wixii dhallinyaro soomaaliyeed shaqa ay qaban karaan inaan loo gelin ganacsato ay ay qabtaan shaqa abuur loo sameeyo dalka hore u sii socdo runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo na dhegeysanaya v o eed ku xiran waan wada salaamaya saaxiibaday oo dooda igala qayb qaadatan ayagana sidoo kale aan u salaamaya wabilahi towfiiq gabagabada doodaan isla soo gaarna dhammaantiin rofeor shaafici ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in xukuumadda ay ka go-on tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha soomaaliyeed ay kusoo doortaan hogaankooda waad aragtaa xaaladda siyaasadeed ee dalka mudaxileedka u harsan dowladda doorasho qof iyo cod ah wadanka ma ka hirgelin kartaa oo ma dhici kartaa adigoo weliba soo koobaya ee gabagabada dooda
waad mahadsan tahay zaynab xildhibaanka iyo garyaqaanka way mahadsan yihiin waana ku taageersanahay in dalkii laisku raadiyo oo maamulada arrimahaas in badan baa kusoo celiyay sidoo kale garsoorka maxkamadda sare oon jirin dalku dee waa arrintaasi waa waa hadal uma baahno doorasho qof iyo cod way dhici kartaa laakiin waxaan saluugsanahay waa in hadda arrimaha lasii bilaabo dhowr jeerna waan idhi haddii lagu tagalo lagu talagalo lix bilood ayaa ku filan in arrimaha la qabto xusbiyadii israjisgareeyaan la tartamo arrimihii shuruucdii la baasgareeyo bacdigeedna saddexda xusbi oo soo hadha ay u tartamaan kuwaasna marka kuwaas marka xisbiyadu ay u tartamaan xisbiyaduna marka halkaas xildhibaanadii xildhibaanadii soo baxa ay ciddii ku guuleysanaysa ay ku guuleystaan ama saa dowlad lagu dhiso laakiin waxaan qabaa inaanu fiican nahay oo waxaan labada sano oo soo socota ay noqon doonto waktigii batroolka maadaama hadda markabkii soo dhaqaaqay st africa aan ku biiray oo sanadka soo socda ay u badan tahay qofkii ka shaqaysanaya xagga inuu dhaqaaqi doono heshiiskii turkiya aan la gallay oo si casriyaysan kalluumaysiga naga aan uga faa'iidaysano wixii sharci darrada ay hoos u dhacayso dalku amni sii noqonayo bilba bisha kasii dambeyso haddii xildhibaanka arrintiisa la yeelo oo maamulada iyo dowladda ay toos u wada socdaan in agriculturekii si casriyaysan loo geli loo geli doono anu waxaan arkaa soomaaliya oo waa cusub u baryayo kuna soo noqonaysa caalamka noqon noqon doontana ubucda technolojiyadda dib u heshiisiinta maadaama laga faa'iidaysan doono khaladaadkii aan soo gallay iyo horumarka waayo soomaaliya waxay ku taallaa istaraatiiji muhiima caalamka o dhan ayaa u soo jeeda haddii talada la qaato la sheegayo oo madaxweynuhuna uu isku wado maamul goboleedyada iyo dowladda maamuladuna aysan hebel ku xumee darteed dal cadow ula safanin annaguna aanu midowno oon badanada difaacano haddii nabad aan ku soo ceshan karnaan aan kusoo ceshanno waxaan qabaa in ay meel fiican u soconno doorashadana labada sanooo dhiman wakti ka yar ayaa lagu qaban karaa laakiin waa inay dhab ka tahay madaxdu ay sii bilaabaan shaqadii oo socota la arko waxyaalihii technical loo baahnaa shuruucdii la baasgareeyo saas ayaan qabaa intaas ayaynu dhagaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay xildhibaan iyo wasiir ku-xigeen hore oo ka tirsanaa dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya xareed xasan cali aqoon-yahan brofesoor shaafici yuusuf cumar dublomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya sidoo kalena bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho iyo garyaqaan dhaktar mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka garsooro sarena kasoo noqday maxkamadda racfaanka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo